sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee andalus jazaaka allahu khayran waa ku dhowa waa mahadsan tahay sheekh yuusuf su-aasha koowaad waxaa jira dagaallo iyo howlgallo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiinta iyo cadowga ku dhex maray deegaanno ka mid ah wilaayada maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa bismillaah alxamdu lilah wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah qaala tacaala waxila baynahum wa bayna maa yashtahuuna kama facila biashyaacihim min qabl inahum kaanuu fii shaki muriib ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan saacadihii aan soo dhaafnay waxaa fooda eskariyey ciidanka xaqa iyo kuwa baadilka degaanada degmada rururgood oo ay mar walba isku dayayeen sanadka lasoo dhaafoo dhan inay degaanadaas ay joogaan ay ku nabad galaan khasaaro badan oo gaadiid iyo nafrana lagu gaarsiiyey marka waxay hadda ugu yeereen wejiga labaad ayay isku dayeen in ay ciidamada mujaahidiinta soo aadaan ilaahay fadligii halkaas khasaaro weyna lagu gaarsiiyey qarax waa lala beegsaday rag badanaa uga baktiyey weerar lugtaa oo laba meelood laba mar dhacna labadaba waa lagu jebiyey habeen horena ciidan habeenka guureeya oo ay sbeshal ku sheegaan oo ciidanka dayaarada maraykanku ay leeyihiin ayaa waxay ishereen ciidanka mujaahidiinta qayb ka mid a khaasatan qaybta nuqabada iyo xashdiga walaayada halkaasna waxay uga dileen shan gaal mid dhaawacna waa ka carareen oo meesha lagu dhammaystiray ilaahay fadligii ilaahay waa naga guuleysayey dhimashadu hadda waxay maraysaa inta aan ka warqabno maantay oo sagaal iyo toban laga dilay labadii weerar ay ku jabeen oo ay saraakiili ku jirto iyo habeen hore oo shan laga dilay ciidanka xashdiga iyo nuqabada gobolku ay ka dileen ciidanka la yidhahdo sbeshalka ilaahayna waa jabshay waxay ku carareen bannaankii ilaah waxaa la eryaayey bannaankii ruurgood ka bareeyey marka ilaahay baa ku mahadsan ilaahayna guushii uu noo ballan qaaday waa noo bilaabatay wejiga labaadna waxaan is leeyahay wuxuu uun lamid yahay wejiga hore ilaahay shalay baabiyeeya baabeenaaya caana waxaa la yidhi caana qaybtooda hore ay cadog tahay dabaadigooda ka daran marka weji wejiga hore hadduu saas ahay kanaa ka daraa doona insha allahu tabaaraka watacaala waa gartay deegaanada ay hadda dhaqdhaqaaqyadu ka jiraan waa kuwee sheekh yuusuf deegaanadaas waa deegaanada runurgood iyo hiroolagaab waana degmooyinka u xiga bariga degmada oo deexda saaran waana meelaha macaarigta faasilada oo ka dhacday gurguurtana uu mar walba isku dayi jiray xataa markii hore sanadkii hore etoobiyaanka iyo markuu keenay calowsta meesha ay ku baabeen oo kontonka nin looga dilay gaadiidkii xamladana uu yaalla gaadiid fara badan oo macrakadii faasilada ahayd hore ay ka dhacday gaadiidkeeda weli macalbeebayaashii macal baabuurtii waaweyd ay meeshii taallo marka ciidankii beriga carcarta qabay oo haddii alla idamaayo yaa idinku aaday beenta loo soo sheego shaydaanku yidhi laa haaliba lakum alyowma wa innii jaarun lakum falamaa taraa'at ilfi'ataani nakasa calaa caqibayhi ciidankaasaabaa meesha ku baabaayay marka ayagoo meydkoodii iyo raqdoodii soo dhex qaaday nimankan caqiide iyo ay ku dagaalamaan ma jirto midda kale hadda waxa soo cusboonaadaan ogaanay wax alla wixii hubahay iyo wixii baabuur ahay ay haysteen in boqol kilomitr la geeyayo oo dad masaakiina oo gaadiidka iyo hubku ka qiimo badan yahay lasoo dirayo iyagona laftooda ay og yihiin inaan waxba lagu falayn oo rabo keliya in dabka lagu shito marka ayagana waxaan dhihi lahaa waa inaad fahamtiin baabuur iyo bir ninay ka qiimo badan yihiinu askari ma aha la rabo hubka iyo ciidanka gadaal la dhigaayana waa waxay loogu talagalay in lagu dagaalamo ayaa loo keenay oo loo meesha loo keenay yaa qaadaya haddaad dhammaatiin marka alxamdulilah ilahay baa ku maadsan cadowgu deegaannadaasi horay dharbaaxooyin waaweyn ayuu ugala kulmay maxaa hadda ku soo celiyey deegaannadaasi sida runta ah waxaa ku soo celiya waa ilaahay baa noo sheegay ilaahay wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu waxaa ku soo celiyey in ay waayeen wax guula ka waayeen hadday guul waayeenna inay quustaan oo ay weli dhiman tahay waxaan isleeyahay macrakadan hadda iyagu magac dareen wejiga labaadu waa kii quusta macrakadii quusta la yidhahda insha allahu tabaaraka wa tacaala waana macrakada wixii toddoba iyo toban sano iyo sideed iyo toban sano lasoo wadoo dadaal lahay oo diinka ilaahay dhiigi iyo dhidid lagu baxshay natiijadii midii ilaahay uu noogu dhammaystiri lahay weeye sida hadda calaamadeedu ay muuqato insha allahu tabaaraka wa tacaala marka hadday guul waayeen inaysan ka quusayn allah noo sheegay midda kale annaguna waxaan amrannahay kullama ay soo noqdaan inaan la dirno waqaatiluhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilaah ilaa ilaahay diinkiisa cid hor taagan oo dad kale kitaabka ilaahay ku dhaqmi maysiin oo dastuuraada ku dhaqayna annaga addooman idiin dhaqayna ilaa dalle la waayo inaan la dirirno na annaga ilaahayaana faray marka soo noqodkoodu iyo muxaawaladoodu waa sunno ilaahay waxayna ku dhammaanaysaa meeshii kuwii hore ku dhammaadeen fashil iyo waxay ku dhammaanaysaa haddii ilaahay idmaayo in ay quustii ugu dambaysay ay quustaan waana markii ay diyaaradaha ay baarasha ka qabsan jireen ay la joogaan marka insha allah dhanka gobolka aad dariska tihiin ee gelgaduud cadowgu abaabullo ayuu ka wadaa maxaad kala socotaan arrinkaas